wargeeska limondi ee kasoo baxa dalka faransiiska ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo waaqica qaraar ee nolosha bulshada ee ka jirta dalka hindiya labadii muddo xileed ee uu dalkan ra-iisul wasaaraha ka yahay xag jirka lagu magacaabo narindar muudi oo ay ku tilmaamaan inuu yahay qof uu ku fogaaday naceebka uu u hayo islaamka iyo muslimiinta hindiya wargeeska ayaa tilmaamaya in labada muddo xileed ee ra-iisul wasaarahan uu dalka hindiya noqday dal ku tilmaaman waxa loogu yeero sinaan la-aanta bulshada xitaa kuwa hinduuska ah dalkuna uu astaan u noqday heerka dabaqadaha kala duwan iyadoona dadka hantiilayaasha ah ay sii kordhisanayaan hantidooda halka kuwa fuqarada ahna uu maalinba maalinta ka dambeysa uu kusii kordhayo fakriga iyo gaajada warbixintan oo ay qortay wariyad u shaqeysa wargeeska limonde oo ku sugan magaalada new delhi ee caasimada dalka hindiya ayay ku sheegtay in dalka ay ka jirto dabaqado kala gedisan oo muuqata iyadoo aanay xukuumadda dalka ka jirta ballaarin adeegyada bulshada waxay tilmaamaysaa in xaafad lagu magacaabo mustacmarada difaaca oo ku taalla magaalada new delhi ee caasimada dalka hindiya ay tahay xaafad sarraysa oo ay degaan saraakiisha howlgabka ah ee ciidamada ganacsatada maalqabeennada mas-uuliyiinta iyo warbaahinta noocyadooda kala duwan iyo dadka ka yimaada qurbaha waxaa xaafadan usoo shaqo taga muruqmaalato kala duwan oo qaarkood ka shaqeeya dhismaha guryaha cusub halka qaarkoodna ay ka shaqaystaan cunto karinta beero waraabinta iyo xitaa ciyaarsiinta carruurta oo aanay waalidiintoodu doonaynin inay wakhti la qaataan carruurta ku nool xaafadan ayaa dhigtay iskuullada waxbarashada ee ugu sarreeya magaalada caasimadda ah intooda badan waxaa subaxii horey usii qaada darawalka qoyska oo ay shaqadiisu tahay in carruurta uu geeyo goobaha waxbarashada kana soo celiyo marka ay xisadooda dhammaystaan laakiin meel aan sidaasi uga sii fogeen oo uu soddon daqiiqo u soconayo gaariga baska ah waxaa ka jirta nolol ka duwan tan ka jirta xaafadan ay warbixintu soo tilmaamtay dadka ku nool ayaana la daalaadhacaya culeysyada nolosha iyadoona aanay haysan taageerada iyo taakulada xukuumadda hunduuska ah ee ka jirta waddanka haweenay lagu magacaabo raajni oo ay warbixinta u daabacay wargeeska limondi soo xiganaysa waxa ay saddex qol oo kira ah ka degan tahay xaafad ay ku nool yihiin dabaqada shaqaalaha iyadoo kira ahaan u bixisa lacag dhan toban kun oo ruubi oo ah qaybta ugu badan ee mushaarka billaha ah ee ay ku shaqayso kaasi oo gaaraya labaatan iyo shan kun oo ruubi waxay haweenaydani ka shaqaysaa nadaafadda iyo cunto karinta iyadoona u shaqo doonata xaafadda mustacmarada difaaca ee ay degan yihiin dadka maalqabeennada ah haweenaydan iyo malaayiin ruux oo la mid ah ayaana ka cabanaya go'aanada iyo qaraarada ay qaadatay xukuumadda ka jirta dalka oo ay ka mid tahay in meesha laga saaray lacagihii kaashka ahaa iyadoo ay u dheer tahay saameynta uu ku reebay cudurka safmarka ahaa ee caalamka qalqalka geliyey ee coronavirus xaafadda mustacmarada difaaca waxaa inta badan usoo shaqo doonta dadka soo galootiga ah oo aan asal ahaan kasoo jeedin dalka hindiya halka fursadaha shaqo ay markii hore ahaayeen kuwo la heli karay balse hadda ay noqdeen kuwo lama helaan ah haddii la helana aanay qarash fiican qofka kasoo gelaynin raajni waxa ay tilmaamaysaa in sicir barar xooggan uu ku yimid qiimaha cuntada daruuriga ah ee dalka taa beddelkeedana ay adag tahay in la helo fursado shaqo ama shaqooyin uu kaa soo galo mushaar wanaagsan sidaa darteedna ay ku qasbanaatay inay deen ka qaadato mid ka mid ah bangiyada dalka horraantii sanadkan ee labada kun iyo afar iyo labaatanka ayaa laga diiwaangeliyey dalka hindiya sicir bararkii ugu ballaarnaa ee ku yimaada qiimaha cuntada kaasi oo gaaray boqolkiiba siddeed xukuumadda xag jirka ah ee muudi ayaanan qaadin wax tallaabo ah oo lagula tacaalayo xaaladan soo korortay sida ay sheegayso haweeneyda qortay warbixinta ee ka shaqaysa wargeeska limondi waxaa waxba kama jiraan noqday halkudhiggii uu sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha dalka hindiya ee ahaa horumar wada jir ah taa beddelkeedana lacagaha waxa ay ku hoobanayaan oo keliya dabaqadda sare mana jirto fursado shaqo oo ay xukuumaddu abuurtay iyadoo heerka baagamuundanimada uu gaaray boqolkiiba siddeed sida ay xaqiijisay xarunta qiimeynta dhaqaalaha dalka hindiya xilli uu muudi hogaamiyaha xag jirka ah ee dalka hindiya uu u xusul duubayo in markii saddexaad uu kusoo baxo doorashada dalka ayaa kooxda ololaha doorashadiisa waxa ay sheegeen in dalka ay ka qaybiyeen cuntooyin iyo gaas lacag la-aan ah oo la siinayo dadka fuqarada ah waxay xamlada muudi ee doorashada intaasi ku dartay in tobankii sano ee lasoo dhaafay ay cuntooyin lacag la-aan ah gaarsiiyeen soddon milyan oo guri oo reer hindiya ah kuwaasi oo ku yaala deegaanada baadiyaha dalka hindiya iyadoo xaalka nololeed ee bulshada ugu badan ee dalka hindiya uu sidaas yahay haddana waxaa la yaab leh oo ay warbixintu soo gudbinaysaa in dadka milyaneerada ah ee ku nool dalka hindiya ay tiradoodu sii badinaysay sannadihii lasoo dhaafay sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii waxaa dalka hindiya oo dhan dadka ay hantidoodu gaarayso in ka badan hal milyan oo dollar u ahaa hal qof oo keliya halka ay hadda dalka ku nool yihiin laba boqol toddobaatan iyo kow ruux oo milyaneero ah sida ay tilmaamayso majalladda forbes laba shirkadood oo u dhow muudi ayaana helay inta badan adeegyada iyo fududeynta xukuumadda taasi oo u suuragelisay inay noqdaan shirkadaha ugu dhaqaalaha badan ee waddanka diraasad uu soo saaray shaybaarka sinaan la-aanta caalamiga ah lana faafiyey bishii maarso ee sanadkan ayaa lagu sheegay in maalqabeennada dalka hindiya ee bulshada waddanka ka ah boqolkiiba hal ay gacanta ku hayaan boqolkiiba afartan hantida waddanka waana tusaale ama kaag leh oo muujinaya waaqica qaraar ee ka jira dalkaas kani waa waaqica qaraar ee ka jira dalka hindiya haddiiba xaaladan adag ee xagga nolosha ah ay wajahayaan hunduuska gacan iyo garabna aanay ka heleynin walaalahooda ay isku diinka yihiin waxaad isweydiin kartaa waa sidee xaaladda muslimiinta ee dalka hindiya oo dabcan duruufaha nololeed ay kala siman yihiin hunduuska foqorada ah laakiin ay u dheer tahay dagaallo aan kala joogsi lahayn oo ay kala kulmayaan xukuumadda xagjirka ah ee dalka ka jirta iyo hunduuska lo-da caabudo ee ku caanbaxay naceebka diinta islaamka dalka hindiya ayaa lagu tiriyaa waddamada kaalmaha hore kaga jira dalalka sida arxandarrada ah ula dhaqma muslimiinta waxaana ay muslimiinta xur u ahayn diinkooda iyo inay allah caabudaan iyadoo lagu beegsanayo masaajidda goobaha waxbarashada suuqyada iyo xitaa guryahooda qisada gobolka kashmiir ayaana ah mid wadata qalbitaabad gooni ah muslimiinta halkaasi ku nool ayaana wajahaya xaalad ka darantan ee wajahayaan muslimiinta ku nool gobollada kale ee hindiya